galab wanaagsan idil ahaantiinba halka aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa sidii aad warkaba ku maqlayseen qarax xooggan ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee makhaayad ku taalla muqdisho meel u dhow kontarool laga galo xarunta nabad sugidda soomaaliya ugu yaraan saddex qof ayaa dhimatay shan kalena way dhaawacmeen warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a axmed xasan colaad khasaaraha ka dhashay qaraxaasi marka uu dhacay wax yar kadib ayaan gaaray halku qaraxu uu ka dhacay waxaana indhahaygu ay qabteen ilaa saddex qof oo dhimasho ah oo laba ka mida ay ahaayeen caruur oo kuwa caseeyaha loo yaqaan ah iyo nin cuuryaana oo halkaasi wax ku iibsanayay dadka dhaawaca ayaa iyaguna gaaraya ilaa shan qof oo shacaba oo halkaasi uu marayay balse gawaari meesha tiil ayaa burburlaxaad leh uu soo gaaray mid ka mid a dadkii ka agdhowaa halka qaraxu uu ka dhacay balse ka badbaaday ayaan goobta kula kulmay isagoo ugu horreynna magaciisa ku bilaabaya waxa uu yidhi magacaygu waa axmed cali maxamed runtii meesha waxaa ka dhacay yani wax hadda la qiyaasi karo ama yani xaaladda rasmigaha oo la sheegi karo ma jiro laakiin anigu yani meel shan iyo toban tillaabo u jirta ayaan aan u jiray goorta qaraxu u dhacayay runtii waxaan arkayay geed geed tallaal hawada sii gelaya iyo quuci uure isqabsatay dabcan yani wax ka yar yani maxaa la shan iyo toban tallaabaan u jiray qaraxa yani ama dhibaatada ugu badanna maanta meesha waxay ka soo gaartaa la oran karaa dhallinyarada yani ciyaalka yaryar ee baabuurta meesha ku tirtira ama ku nadiifiya iyo kuwa caseeyayaasha kuwaasoo xilliyada duuradii ama qadada marka la joogo maqaayadda dadka macaamiisha ee gawaarida halkaas marka maqaayadan yani waxaa ugu badnaay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo dadka mas-uuliyiinta soomaaliyeed dowladda u shaqeeya wax hadda la qiyaasi kara colaado ma ahan dhibaatada meesha ka dhacday dabcan qarax waaye qaraxuna runtii uuro aad u xoog badan oo iyo firirkii oo qaarna dhaafay qaarna agaarayna ku dhaceen alxamdulilah aniga iyo in badanoo meesha ka agdhoweyd ilaahayaa ka badbaadiyey sidoo kale waxaa goobta soo gaaray afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo isaguna ka hadlay dhibaatadu meesha ka dhacday waxay ku tusaysaa foolxumadooda iyo doqonnimadooda inay gaari maqaayad shacab leeyahay ee aan hal qofoo dowladda soomaaliya ka tirsani ku jirin inay gaari inta hor dhigaan ku qarxiyaan ee ay dilaan ilmihii caseeyayaasha ahaa oo ay waxa dhintay ay yihiin dhintay saddex qofood oo laba ka midii ay yihiin caseeyayaal midna uu yahay muwaadinka hadda idiin muuqda dhabarkiiya ka muuqda ee lugta midig ka go'naa ee oday lixdan jira ahaa ee gaari gacanka la riixo alaab ku iibinayay saddex qofaa dhimatay waxaa dhaawacantay shan qofood oo afar ka midii ay ahaayeen xamaalatada kuwa xamaasha ee baabuurta carrada qaada ee carrada jayga soo qaada kuwa xamaaliga kaabay ahaayeen dhaawacmay iyo wiilkii dhallinyarada ahaa ee qasnajiga maqaayadda raja ahaa uu asaguna dhaawacmay dhaawacu waa shan qofood weeyaan shantuba waa shacab dhimashaduna waa saddex oo laba caseeyayaal yihiin marka sidoo kale intaasi kadib waxaan goobta ku sugan guddoomiyaha degmada shibis oo ah halka ay qaraxu ka dhacay ama dhibaatadu ay ka dhacday gudoomiye magacaado saddexan ugu horrayn
bismi illahi raxmaan raxiim gudoomiyaha degmada shibis axmed muumin maxamed waxaan runtii maanta halkan duhurnimadii ka dhacay musiibo gaari qarax laga soo buuxiyey oo runtii la agdhigay meel maqaaxyah oo dadka bulshada caadiga ah oo shacbiga ah way ka cunteeyaan run ahaantii waxaan aad iyo aad marka ugu horraysa ugu tacsiinaya dadkii halkaa ku geeriyooday oo intooda badan ahaa saddexda ruux dad iska masaakiinah oday runtii meesha ku ganacsanayay oday iska maskiinah oo waayeela haddana lixaadda la aw cuuryaana iyo laba carruuroo iyaguna sidoo kaleeto meesha ka ahayeen dadka baabuurta u tirtira meesha ku dhintay iyo shan qofoodoo iyaguna waddada maraayay oo halkaas iyaguna dhaawac uu ka soo gaaray waxaan runtii marka koobaad aan uga tacsiyanayaa dadka walaalaheenna oo ummadda soomaaliyeed ee halkaas ku dhibaatoobay waxaanan inta dhimatay ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii firdowsa ugu bishaareeyo inta dhaawacantana ilaahay si deg deg ugu bogsiiyo waxaa sidoo kale runtii aan fariin u dirayaa dadka dameer laawayaasha ee arxanka aan lahayn ee maalin walba shacbigoodii saan u dhibaataynaaya waxaan kolley annagu waan ku tilmaamno ma garan karno waa dad aan damiir laakiin lahayn guddoomiye markaad fiiriso een, halku qaraxu ka dhacay waa meel maqaaxiya marka waana meel ku dhow een, meel jagboontiya oo xaruntii weyneed oo nabad sugidda oo oo laga ilaali meeshii ugu weyneed laga ilaalinayo marka ee, maxaa marka sidee marka looga hortegi waaya is leedahay qaraxaas Kan run ahaantii waa meeshu waa meel babliga oo dadweynuhu dhammaan ay isticmaalaan maaha meel xiran Ee, waxaad hadda arki kartaan inay waddadan ay tahay waddo furan oo dadweynuhu ay isticmaalaan maalmihii ugu dambeeyey falal dhinaca amniga liddi ku ah ayaa magaalada muqdisho ka dhacayey kuwaasi oo dilal qorshaysan iyo hoobiyaal lagu tuuray qaybo ka mida magaalada muqdisho intaba ay ka dhaceen balse maamulka gobolka banaadir oo dhowaan lagu wareejiyey amniga muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in ammaanka muqdisho ay wax ka qabanayaan axmed xasan colaad v o a muqdisho
dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa maanta xukun dilah ku fulisay laba nin oo horey loogu helay inay ku lug lahaayeen dilkii weriye hindiye xaaji maxamed oo ka shaqayn jirtay warbaahinta dowladda oo bishii desembar ee lasoo dhaafay lagu dilay qarax loogu xidhay baabuurkeeda magaalada muqdisho waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dila ku riday laba nin oo ku eedaysnaa dilka marxuumad weriye hindiye xaaji maxamed kuwaasoo kale ahaa cabdirasaaq maxamed barrow cadow iyo xasan nuur cali waxaana saakay labaduba lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada muqdisho toogashada kadib ayaa waxaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta la hadlay xeraalye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe cabdulaahi xuseen maxamed waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiiglayaasha kale ah kow cabdirasaaq maxamed barrow cadow xasan nuur cali faarax waxayna labadaba ku xukuntay dil toogasho ah qisaastii oo ah qisaastii marxuum ekis weriye hindiyo xaaji maxamed khayre maanta oo ay taariikhdu tahay sagaalkii bishii afraad laba kun lix iyo tobanka waxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa xukunkii dilka wabilaa towfiiq labadan eedaysane ee maanta la toogtay ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida horay xukun dila ugu riday kadib markii ay ku caddaatay dacwaddii loo haystay waxaana jirta in iminka uu dil sugan yahay xasan xanafi xaaji oo dhowaan isaguna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay dil kadib markii ay ku caddaatay eedayntii loo haystay ee ku aadanayd inuu ku lug lahaa dilka qaar ka mida wariyaasha magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho